wallaahi maasha allah qoladii dhagarrabayaasha ahaa oo al-shabaab oo maaragtay bidijadiidka ahaa ayaa maanta ku talagaleen anagoo maaragtay ka baxnay degmada lamber conton oo beriida tagnay in badan ciidamadii beriida maaragtay in badan kusoo maaragtay nabadii iyo hoolihii beriida ay u tageen markay kasoo dhamaysteen ayaa afaafka hore oo beriida qarax miina ah iyaga ku duugeen dhagarqabayaashii al-shabaab ahaa ee ku talagaleen inay ku qaarijiyaan askartii xooga dalka soomaaliyeed laakiin maarata w qaraxaas way noola beegsadeen ilaahay baa diiday daacadnimada iyo wadanka soomaaliya oo hadeer aanu dhimanayno difaacayna ciideena hooyo darteeda uu ilaahay nagu badbaadiyey maasha allah ilaaha al askari baa naaga dhintay ilaahay jannadii firdowsa ha ka waraabiyo waa kaloo maarata dhaawac yar oo fufudo waxba aheen ayaa ciidamada kasoo gaaray wax kaloo dhibaato naga soo gaaray habyaraatee ma jiraan dhibaatadaasna maaragtay ilaahay baa naga najeeyey insha allah laakiin qarax jid maaragtay ku duugaan iyo meel maaragtay shan xaba ay ku riaan ka caraan iyo shaqadeena uma joojinayno mana u hakanayso hadduu ilahay raali ka noqdo waa laba jibaarina hadduu ilaahay maaragtay inuu maaragtay ilaahayna abuurtay raali uu naaga noqdo waxaa balan yaxdi nagu ah oo waxaasna aan ku marayna al-shabaab meel alla meesha ku jirta inaan kala soo baxno iyo maaragtay haraygooda dhabarka daran laciifka ah meel walbay ku dambeeyaanne inaan kabaxsan doonno noloshan aan kusoo qabo doonno hadduu ilahay raali ka noqdo waa tahay weerarka qaraxa ahaa ee aada la kulanteen ama laidinla beegsaday waxaa igu maqaal ah inuu ku geeriyooday sirkaalkii idiin watay bal ka waran arrimahaasi
wallahi waxyaabaha dhacaaya waa wax kama jiraan sargaal maaragtay saraakiil badan ayaa socotay hadda sargaal dhintay ama sargaal maaragtay dhaawac culus gaarina anaga qarimayno waa sheegayna hadda maaragtay dhimashada aan sheegayno waa askari xooga dalka soomaaliyeed midna inaan sheegno midna ma qarinayno wax hadda khasaaro anaga sargaal sare naga soo gaaray hayaa ma jiraan de baabuurba waa maaragtay la saaran yahay hadduu qarax qabsado waa dareemi kartaa miraayada ayaa ku jira wax badan faniin badan baa jira faniin miraayad hadduu maaragtay qofka oo saro dhaawac waa in layska dhaho oo la buubuuniyo waa laga fiican yahay hadde sargaal maaragtay meesha dhaawac culuska soo gaaray ma jiraan askartii meesha saarneed miraayadihii jajabkooda ayaa maaragtay gacmaha iyo waxyaabo maaragtay lamid ah maaragtay gaarin mooye wax kaloo ilaahay oo waaleyshiye ma jiraan ilaahay baa ka najeeyey ilaahay baa ka badbaadiyey halkaa askari oo meesha ku dhintay dalkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa asoo difaacaya ku dhintay ilaahay jannadii firdowsa ha ka waraabiyo uuna helaya hadduu ilaahay raali ka noqdo wax kaloo hadeer khasaar naga soo gaaray ma jiraan jidijahadiidka al-shabaab waxyaabo ay ku talagaleen waxba shaqadeena uma dhima doonta hadduu ilahay raali ka noqdo waa laba jibaarina saacadda aan kula hadlaayo duq waxay ku jiraan ayaan maaragtay inaan ka baxsanan diyaar u ahay xil walbana maaragtay saas ayaan taagna aadaannahay ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka maaragtay iyo kuwa dawladda oo isgarabsanaya iyo kuwa amsano garab aan ka helayno intaba waxaan diyaar u nahay al-shabaab inaan cirib tirno hadduu ilahay raali ka noqdo maxaa ka jira in weerar uu daba socday qarax kadib wallahi nin daad qaadi xunba xogsay ayaa la dhahay al-shabaab weerar hadeer awood leh ma hayso qarax inay fulisay cararto ayaa diinteeda ay kusoo aruurtay wax jira ma ahan wax tabar leh ma ahan wax oga yaroo maaragtay meelaha iska hordaaya ilmo yaroo la qalday oo maaragtay laakiin wax hadeer ma jiraan waxa dhacay ma jiraan qarax baa ka dhacay meesha kadibna waxa galasaas ka dhacday hab yaraatee ma jiraan awoodaasna meesha kuma lahan awoodii beriida iyo soonahaas maaragtay ay ku lahaayeen mar hore ayaan weeqnay anaga ayaa dhulka la galnay insha allahu waxaan diyaar u nahay ilaa iyo kuunya barow meelaha ay ku dhumaalaysanayaan inaan maaragtay ayagoo ordaa inaan kuletiga kasoo qaban hadduu ilahi raali ka noqdo maxkamadna lasoo istaajiyo kuwa sarsare haddayna sida ugu dhaqsiyaa badan isku soo dhiiban
qarax markuu dhacay tillaabo noo ay qaadeen maadaama ciidamada marka ay qarax dhacaan ee rasaas ay iska ridaan dhinaca kalena howlgalla ay sameeyaan idinku maxaad samayseen oo aada qabateen
wallahi tilaabooyin badan baan qaadnay ilaa caawo ilaa caawadaan hadeer kuwaan kula hadlaaya hooshaas waynoo socotaa insha allah wixii maaragtay kolley meel maaragtay shacab kula maalaysanaya ma ahan meesha waa meel hood ah insha allah hood walbay galaan inaan ka dabagalno ayaa maaragtay aan rajaynayna howlgalkaasna wixii aan kusoo qabano meeliyaa waa ula soo socodsiin doonaa hadduu ilahi raali ka noqdo
xilliga weerarkiidan qabsanayay waxaad ka imaateen deegaanka bariire ee waxaadan kusii jeedeen deegaanka lamber conton beriren sida aan la soconno ee xaaladeedu waa ay ka'saneyd oo weliba weeraro joogta ah shabaab ku qaadayay iminka saraakiishii tagayna waa aad ka mid tahay waa sidee xaaladda deegaanka beriire ee gobolka shabeellaha hoose iminka aad ka imaateen wallahi xaaladeeda way degan tahay biryaan xaaladeeda waa jidii maarata dhagar qabayaashii al-shabaab aa jidii jahjiidka cajiimeedka ahaa ayaa meelaha maaragtay waxyaaba dhibaatooyin le ka sameynaya isku dayaye waxaasna waxaa keena waa dareenaynaa ninkii maaragtay shaweel gadaal gishta ama shaweel inuu rabaayad ka dhiga isku daya ase ayuu cunayaa shaweel rabaayad ma galo shaweel rabaayad ma galo abeesana maarata rabaayad ma gasho al-shabaab waa katolo maaragtay walaal ma gasho ehel ma gasho wiil ma gasho barti lagu arko waa in lagu dilaa al-shabaab waxaa maaragtay hadda beriga amnigeeda boqolkiiba boqol wuu degan yahay dabartooda waxay kusoo aruurtay inay miina jid ku duugaan inay bambatuuraan laakiin insha allah biidn illaahi tacaala saacadaha soo socda isbedel badan baad dareemaysaan hadduu ilahi raali ka noqdo waana maqlaysaan waana nila soo socodsiinanaa amniga lamber conton ilaa iyo beriirana aad iyo aad buu degan boqolkiiba boqol weeye